gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado ayaa kormeer shaqo ku tegay deegaanka baleecada si uu u kuurgalo habka iyo hanaanka ay u socdaan howlaha bixinta kaarka codbixinta ee shacbiga deegaanka kormeerkan ayaana qayb ka ah dadaalada lagu xaqiijinayo in si hufana oo habsami leh loogu adeegayo muwaadiniinta qaadanaysa kaarka qof iyo coda qaar ka mid a shacabka degmadaasi ayaa soo dhoweeyey kagana mahad celiyey gudoomiye ku-xigeenka kormeerka iyo sidoo kale si uu u kuurgelaya xaaladaha deegaanka waxaan rabnaa dadka dhimanna in lasoo dhammaystiro kaarkaana waa fursad weeye fursaddaas laga faa'iidaysto la qaato waxaan u malaanayaa shan beri baa dhiman shantaasi berina haddii ilaahayba ku wadmaayo soddon iyo shan beri baan haddeer ayaa la soo maray shantaa beri ha laga faa'iidayso dadka aan qaadanna ha qaato waxaan rabaa intaas inaan ku daro oo uga mahad celinayaa reer ballacad iyo dadka deegaamada dulqaadka aad samayseen diiwaangelintii waa socotaa si wanaagsan ay u socotaa aad iyo aadaan maaragtay hawshaas ay u socotaa oo naloo soo gaarsiiyey waan u mahadnaqaynaa cid allaa ciddii ka soo shaqaysa hawshaas aad iyo aaday u mahadsan yihiin diiwaangelintiina waa socotaa waana la qaatay waa soo dhowaynaynaa gacmo furan aan ku soo dhowaynaynaa inaan doorashada ka qayb galno aan rabnaa gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado ayaa uga mahad celiyey shaqaalaha goobta dadaalka ay ku bixiyeen adeegyada bulshada isaga oo ku booriyeyba shacabka in ay si buuxda uga faa'iidaystaan diiwaangelinta codbixiyaasha
diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada qof iyo codkaa oo deegaankan deegaan bobolation uu badan yahay la rabo dadku inay isdiiwaangeliyaan meelo badanoo ka mida dalkana diiwaangelinta waa laga soo sameeyey degmada caadada deegaanada hoostaga ah hadda maanta haddana maanta waxaan ku sugannaha ballicad waxaan rabnaa dadku inay isdiiwaangeliyaan kaarka codbixinta ay qaataan qofku markuu isdiiwaangeliyo oo kaarka codbixinta qaato wuxuu samayn karaa in uu qofkii uu isleeyahay dalku horumar ka samayn karaa in uu u codeeyo marka waxaan rabnaa si fiican isku diiwaangeliya dadka soo dhammaystira intaa idinla joogno dadka dhiman sidoo kale waxaan rabnaa inaan ka hadalno maadaama xilli roobaad lagu jiro deegaanka ballacad iyo deegaamada udhadhow ay ka wada degaan beeluhu oo isku xeeranoo dagaalbeeleedyadu ay ka dhexi jireen waxaan rabnaa in xilli roobaadka si nabada loo wada daaqo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa nabadgelyo sidoo kale waxaan ka baryaynaa roob inuu abaarta naga bixiyo waxaan rabnaa meelaha roobabku ay ka da'ayaan laga wada degi doono in si nabadgelyaa loo daaqo dadka reer galmudug waxay go'aansadeen inay nabad ku wada noolaadaan xalay waxaa nala jooga wasiirkii amniga deegaanada dhanna wuu mari doonaa waxaan rabnaa in aad ku soo sintaan dowladnimada iyo maamulka marka wax dhacaan haddii xoolo la kala dhaco haddii qof wax gaaraan waxaan rabnaa dadku in aysan gacantooda xafiis ka dhigan wixii dhaca ay dowladnimada soo gaarsiiyaan dowladnimada ka jawaabaysa
waxaa deegaanada hoostaga degmada cadaado ka socda qaadashada kaarka codbixinta oo dhowaan ay ka bilaabatay gobollo badan oo ka mid ah dalka